Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in weeraro qaraxyo ah ay ka dhaceen degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Amxaarada ee waqooyiga Itoobiya. Degmooyinka ay qaraxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah Daase, Waldiya iyo Bahradaar, kuwaasoo ay fulisay maleeshiyada Faano ee dagaalka adag kula jirta Itoobiya. Qaraxyadan ayaa yimid kadib markii ay maamulka gobolka Amxaarada ay shacabku ku amreen inay dhigaan dibadbaxyo Faano loogu baaqayo inay wadahadal la furto dowladda Itoobiya. Faano ayaa shacabka uga digtay inay ka qayb galaan dibadbaxyada, balse warkooda lama qaadan, taasi ayaana sababtay inay qaraxyo la beegsato dadka shacabka ah. Khasaarooyin kala duwan ayaa la soo warinayaa inay geysteen qaraxyadan ay fulisay maleeshiyada Faano, balse ilaa iyo hadda lama oga tirada rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay qaraxyadan. Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa wajahaysa dagaallo uga imaanaya jabhado dhowr ah oo ka dagaalama waddankaasi, waxaana muddooyinkii dambe jabhadda Faano oo ka mid ah jabhadaha ka dagaalama Itoobiya ay sii kordhisay weerarada gaadmada ah iyo kuwa tooska ah oo ay la beegsanayaan ciidanka Itoobiya.